ridwan waa mahadsan tahay intaad sheegtay dad badan oo soomaaliya oo ku jira xerada qaxootiga dhadhaab ayaa isqoray oo sheegay inay waddankooda rabaan inay ku noqdaan taas waxaa keenay bishii mays aad la socotid dowladda kenya waxay ku dhawaaqday inay xerada xirayso dabeedna wadahadalayaa labada dowladood iyo hay-adda u n h r ta wada galeen wadahadaladii iyo heshiisyadii ayaa waxaa kasoo baxay bal in xerada la tago oo dadka soomaalida horta la fiiriyo bal qaxootiga meesha ku jira cidday yihiin soomaaliya soomaaliya yaan soomaali ahayn ciddii diyaarahay rabta inay isqorto waddankooda ku noqotana la fiiriyo arrimahaasaa keenay dabe dad badan oo soomaaliya ayaa processkaas markii la bilaabay sheegay inay rabaan waddankii inay ku noqdaan oo tegay hay-adihii meesha joogay oo isqoray oo sheegtay meelaha rabaan inay ku noqdaan marka taas ayaa keentay tiradan aad ii sheegaysa toddobaatan kuna hadda aada xustay marka dad badanna way noqdeen runtii ilaa may dad badan oo soomaaliya ku noqday waddankii waa gartay safir haddii tiradan la eego waxaa la leeyahay afar qeyb marka guud ahaan xerada dadka ku jiray la dhigo qeyb ka mid ah ayay noqonaysaa waa tiro aada u fara badan marka ma hubtaa in dadkan aan la qasbin oo iskood ay u laabteen waxa weeye heshiiskii heshiiska saddex geesoodka ah ee aan wadagalnay kenya iyo hay-addii qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan saldhig waxa uu ah in dadka aan la khasbi karin ay waddankooda ku noqdaan heshiiskaas wuxuu siinayaa qolo walba mas-uuliyad baa saaran dowladda kenya mas-uuliyadda saaran waxa weeye in aanan khasbin dadka soomaaliyana waxaa saaran dadki in dib waddankii loo golaa kusoo noqdaan oo dibdejin loo sameeyo bulshada caalamkana inay dhaqaalihii ku bixi lahaa ay keento responsibilityga saasa ayaa u kala qaybsanay dadkii dowladda kenya dadkii intaan ognahay ma qasbin cid noo timunity waana la qasbay ma arkin dowladda soomaaliyana waddankiina waa soo dhaweyn dadkii inay soo noqdaan waddankooda kusoo noqdaan waa lasoo dhaweeyey waana diyaar baan unahay bulshada caalamka ayaa arrimihii dhinacii dhaqaalaha ayaa su-aale ka taagan yihiin iyo backagekii loogu talagala dadkan in la siiyo noqonaya arrimahan hadda aad ka dhawaajisay haddii aan eegno gaar ahaan arrinta ku saabsan soomaaliya dadkan marka ay ku noqdaan wixii ay ku noolaan lahaayeen ama adeegyadii aasaasiga ba aan dhahna xataa ma haystaan jubbaland arrintan cabasho ayay ka muujinaysaa gobollada kale soomaaliyana warar saasoo kale ayaa jira marka haddiiba caqabadahan ay jiraan taas micnaheeda soo ma aha in qaxootiga loo kaadiyo oo aan la dedejin inta laga helayo waxyaabihii ay ballan qaadeen bulshada caalamka ee dadkan dib loogu dejin lahaa soomaaliya saan hadda kuu sheegay dadka dad la khasbi cid la khasbia ma jirto dadka ikhtiyaarkooda iyagaa isquray iyagaa noqonaya arrinta jubbalandna waxa weeye jubbaland meesha ugu badan ee qaxootiga xeryaha jooga ka yimaadeen wey ujeeddada markii qoraalkii kasoo baxay jubbaland ee arrintan ku saabsan ma ahayn inay diidan yihiin dadku inay soo noqdaan dadku ina iyagaa albaabada u furay iyagaa soo dhaweeyey iyagaa dejiyey laakiin arrinta waxa weeye dadkii marka ad la keeno waddanka kusoo noqon dadka waa in la siiya waxay ku noolaan lahaayeen meeshay degi lahaayeen iyo iyo nolosha asaasiga ahayd hay-adihii bulshada caalamka iyo international community la rabay inay taageerto soomaalida si ay dadka soo noqonaya ay ugu diyaariyaan waxyaalihii asaasiga nolosha ayaan keenin wixii laga rabay marka jubbaland arrintan in ay tiraado bal halayar hakiiyo oo qaxootiga intan la keenay ha la siiyo kuwan soo socda ha loo diyaariyo fikrad ahaan inay fiicneed baan qabaa sababta waxa weeye ma ahayn jubbaland inay diidan tahay laakiin inay iska hubiso bal dadka intaan lagu soo daadin oo la keenin in dadkii wax loo diyaariyo dadka soomaalida interestigooda wey iyaga dadka soomaalida ayay u hadlaayeen ee la keenayo waayahay leeyihin bal dadka waxa loo soo diyaariyo intaan lasoo qaadin waa gartay dabcan dadka soomaalida waa isla ognahay marka kenya ay joogaan qaxooti weeye laakiin hadda dalkii ayaa la leeyahay dib ha ugu soo noqdaan arrimaha aad ka dhawaajisay caqabadaha way jiraan oo dhaqaalaha bulshada caalamka weli aanay keenin ama aysan ku caawinin dadkan ay qayb ka tahay culaysyada ka dhalan kara marka arrintan ma ka war haysaan haddii ay tahay abaaraha xilligan lagu guda jiro oo maaragtay dadkan haddii aanay waxba helin dhibaatooyin ay la kulmi karaan iyo arrimaha la xiriira xataa mararka qaarkood inay dadka qaarkood u gacangeli karaan argagixisada sida shabaab oo kale runtii hadda saan kuu sheegay waa arrimaha walwarka keenay ayay ka mid tahay in bal dadka intaanay soo bixin loo diyaariyo sahayadooda ay kusoo bixi lahaayeen gudaha markay yimaadaan waxay ku noolaan lahaayeen dad badanoo caruuro haysta oo iskuulle u dhigtaan ama xarmo caafimaad u helaan ay ayaa jooga xeryaha dadka markay yimaadaan haddii la siiyo waxay ku noolaan lahaayeen meeshay degi lahaayeen sanadkaa hore waxyaalihii basicga ahaa asaasiga ahaa ee sida mataqaanaa cuntadii jimaashi shelterkii guryahay degi lahaayeen caruurta dugsiga si loo lacagta laga bixin waxyaalaha haddii laga kabargareeyo sanad koowaad ay si fiican ula qabsadaan wax dhibaata oo ka iman kara haba yaraatee way dhici kartaa laakiin way yartahay marka waayahay loo fiiriyo oon dadka waxba iyagoon la siin la keeno Mm.
marka way marka dhibaatadu dhici kartaa waaya Marka haddii midkood haddii soomaaliya iyo kenya iyo qaramada midoobay ay ay ku heshiyeen arrintan En marar fara badanna shirar caalami ay dhaceen oo lacag loogu yaboohay arrintan eh, dhadhaab iyo soomaalida dib ugu noqonaysa dalkoodii muxuu yahay marka hadda xalka maxaa maxaa la qaban karaa ayay kula tahay hadda heshiiskii waa jira aan isdhexgeesoodka ahaa waanu ku dhaqmaynaa Eh, waxa keliya u baahannahay waxa weeye maadaama aan dadka la khasbayn maadaama soomaaliya ogoshaa dadkeeda inay usoo noqdaan in bulshada caalamku dhaqaalihii ku bixi lahaa ay keenaan Eh, hadda waxaan u baahannahay dadkan soo noqday gudaha jooga in dibudejintii iyo sidii waddankooda u degi lahaayeen iyo meelaha ka yimaadeen ugu kala noqon lahaa in laga caawiyo kuwa imanayana loo sii diyaariyo shir hadda geneva shirar baa ka socda maalmahan shirar baa socday Eh, annaga laftigeeda dhawaanna isku soo noqonaa laga yaaba saddexdii saddex geesoodka dibgulon wada hadallo Eh, waxaan u baahannahay inay responsibilityga iyo qolo walba mas-uuliyadda saaran caddahay soomaaliya mar walba dadkeeda in loo soo celiyo oo dadkooda si sharafo aan lasoo khasbin iyagoon lasoo xoogin waddankooda lagu soo celiyo diyaar ba u tahay Een, dowladda kenya sidaan heshiis kula gala dadka inaana khasbin ayaana ka rabnaa bulshada caalamkuna heshiiska qaybtii ay ka galeen inay ay ka soo baxaan ayaa laga rabaa sababta waxay maalinta dhawaad jubbaland dadkii yimi ee badnaa ee la rabay inay mucaawinada siiyaan ma gaarsin maamulkii culeys ku keentay Een, waxay u keentay in dad fara badan oo soomaali dhowr iyo toban kun oo qof waxba haysan hal mar la dul keenay Mm.
marka taasaan mar dambe u dhaceen dadkii markay soo socdaan loo sii diyaariyay packagekoodii loo sii diyaariyay waxay ku degi lahaayeen iyo sidii ay bulshadii eh, bulshada soomaaliyeed walaalahooda ay waddanka ugu soo noqdeen ay si fiican ula noolaan lahaayeen in laga Waaya.
shaqeeyo wey